alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wصaxbih wslama tasliima kaiira ama bacdu asalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatu waa dersigeennii saddexaad ee ka mid ahaa duruusteenni aan ugu magac daray quut اlquluub dersigeennii shalay wuxuu ku saabsanaa asbaabu salaaxi اlqalb qofka qalbigiisu arrimaha uu ku hagaagi karo waayo wuxuu inoo sheegay nebigeenu calayhi الsalaatu wasalaam qalbigu inuu hagaagi karo xumaanna karo labaduba ay ku dhici karaan salaax baa sifo iyo tilmaan u noqon kara fasaad baa astaan iyo calaamad qofka qalbigiisa u noqon kara shakino kuma jiro qofka bani aadamka qalbigiisu inaanu ku soo dhalan fasaadka iyo xumaanta asbaab bay arrinta noocaasii leedahay waxaa asal u ah qofka bani aadamka qalbigiisa hagaagga hagaagga haddii lasii kobciyo lasii kordhiyana wuu kordhaa haddii la yareeyana wuu sii yaraadaa darsigeenna maanta biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaynu ka hadli doonaa mufsidaat lquluub waxyaabaha qalbiyada khariba qofka qalbigiisu inuu kharibmo uu noqdo qalbi jecel sharka iyo xumaanta kasii jeeda wanaagga iyo khayrka sabab ugu noqda asbaabtaasi waxaa kow ka ah ilaahayna subxaana wa tacaala in fara badan sheegistiisa uu ku soo celceliyey fi lqur'aani alkariim arrinka loo yaqaano alghafla mooganaanta alghafla waxay ku macneeyeen culimada islaamku shay ay ahayd qofku inuu dareensanaado inuu dareemi waayo arrin ay waajib ahayd inuu xusuusnaado inuu iska hilmaamo arrin ay ahayd inuu u soo jeedo inuu qalbigiisu uu ka jeesto arrintaasina waxay ka dhalanaysaa qilatu taxafud watayaqud soo jeedkii laga rabay qofka qalbigiisa iyo isdhowristii iyo is-ilaalintii waajibka ku ahayd oo qofkaasi uu dayacay maradka iyo xanuunka noocaasi waxa uu ka mid yahay xanuunnada ugu daran ee dadka quluubtooda ku dhaca ilaahay ka fogeeya subxaana wa tacaala aakhiro ilowsiiya ka fadhiisiya cibaadaadka iyo khayrka u qurxiya xumaanta iyo sharka noocyadeeda kala duwan waata keentay in ilaahay subxaana wa tacaala arrinka noocaasa in fara badan uu ku dhaleeceeyo fi lqur'aani alkariim ilaahay wuxu uhi wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifa wa duuna aljahri min alqowl walaa takun min alghaafiliin waxaa warkaasi uu ku socdaa nebigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qof kasta oo muslima waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay ilaahay xus adigoo ismaqashiinaya dhawaaqa aan kor u qaadahayn oon cid kale aan maqashiinahayn adigoo ilaahay subxaana wa tacaala isu dhuldhigaaya walaa takun min alghaafiliin ilaahay waxaad xustaa bilquduwi walaasaal gelinka hor iyo gelinka dambe hana ka mid noqon kuwa ilaahay subxaana wa tacaala iska ilaaba ee rabbi subxaana wa tacaala wax kale kaga mashquula mar kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi isagoo marka koowaad la hadlay nebigeenni moxamed innagana war kuwa aynugu socdaa wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati اddunya wlaa tuic man akfalnaa qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wa kaana amruhu furuta waxaad naftaada ku sabirsiisaa la jooga la rafiiqa iyo la saaxiibka dadka wanaagsan ee ilaahay adeecaya xusaaya mar walba ee adigana ilaahay subxaana wa tacaala ku xusuusinaaya indhahaagu yaanay ka tallaabin adoo doonaya dhaldhalaalka iyo quruxda adduunyo haadeeci yeedhmadooda iyo dhawaaqooda kuwa qalbigooda laga dhigay mid ilaahay subxaana wa tacaala moogan sababtuna ay tahay inay hawadooda raaceen wa kaana amruhu furutaa ilaahay subxaana wa tacaala iska dhaaf qofka muslimkaa inuu noqdo mid ilaahay moogan iyo daarul aakhira ah waxa uu uga digaya uu ka waaninayaa kuwa sifadoodu taa ay tahay inuu raacu la saaxiibo amaba se inuu la fadhiisto wa qaala subxaanahu wa tacaala isagoo dhaleecaynaya gaalada iyo kufaarta iyo cid kastoo sifadooda iyo tilmaantooda yeelata yaclamuuna daahira min alxayaati اddunya wahum can ilaakhirati hum gaafiluun muuqaal adduunyo dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda ayay yaqaaniin aakhirana waa moogan yihiin arrintaana waa ku dhaleecaysan yihiin wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala aayado badan ku sheegay maradu lgafla inuu yahay cudur asal oo ah gaalada iyo munaafiqiinta ilaahay subxaana wa tacaala ka fog waxaa qurho ilaahay subxaana wa tacaala sifadan uu ammaanay marka uu yahay qofku mid moogan dareenna aanu lahayn qalbigiisuna aanu ku xidhnayn sharka iyo macsiyada ina aladiina yarmuuna almuxsanaati algaafilaati almu'minaat lucunuu fi dunya waalaakhira waxaa ilaahay u ammaanay dumarka muuminaadka ah ee xumaanta inay sameeyeen iska daaye aan ogeynba meesha lagu hayo aan xusuusnayn qalbigoodana aanay ku soo dhacahayn markaasoo qura ayaa la ammaanay mooganaanta xanuunkan la yidhaahdo alghafla waxyaabaha quluubta fasahaadiye kharib kharibo kow ka ah mararka qaarkood wuxuu noqdaa mid taam oo dhammaystiran oo qofka qalbigiisa maasheeyey si dhammaystiranna u qabsado u wada gaadhay waa markaa ay ku sifaysan yihiin gaalada iyo munaafiqiintu mararka qaarkoodna wuxuu noqdaa arrin caarida oo qofka la soo dariyo asal aanu ahayn waa dadka muuminiinta ah sida xaalkoodu uu yahay ina aladiina itaqow idaa masahum طaa'ifu min ashayطaani tadakaruu faida hum mubsiruun qofku isagoo ah qof muumin oo ilaahay caabudaaya oo khayrkiiyo wanaagga u heelan oo u soo jeeda ilaahay xusuusan subxaana wa tacaala daaru laakhirana si dhammaystiran maanka ugu haya waxaa dhici karta mararka qaarkood shaydaanku inuu taabsiiyo maradu lghafla laakiin qofka muuminkaa wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale markiiba wuu isxusuusanaya ilaahay buu subxaana wa tacaala usoo noqonayaa waanu ka toosayaa si dhaqso ah hurdada noocaasa ee shaydaanku uu geliyey xanuunka la yidhaahdo alghafla laftiisu asbaab buu leeyahay in addoonka khafla ay ku dhacdo oo ilaahay uu mooganaadiyo daaru laakhira waxyaaba fara badan baa sababa waxyaabahaasi nolosha dadka dhexdooda aada bay ugu badan yihiin aadna way uga dhex muuqdaan waxaa ka mida qofku inuu noqdo qof ku dadaalayo un jidhkiisa inuu u raaxeeyo oo uu siiyo cunto iyo cabbitaan hurdo meel fiican inuu jidhkiisa mariyo amabase uu dejiyo guri fiican gaadiid fiican gogol fiican maryo fiican qofku inuu xidho qofka hamigiisu hadduu ku soo ururo arrimaha noocaasa hamigiisu wuxuu noqonayaa hamu dunyaa taasina ilaahay bay ilowsiinaysaa subxaana wa tacaala iyo u sahay qaadashada daarulaakhira waxaana ku dhacaya xanuunka halista ee aada maqasheen waxaa ka mida waxyaabaha xanuunkan sababa mowtu shucuur biddemb qofka muslimka ahi dembiga qadhaadhkiisa iyo xumaantiisa iyo foolxumadiisa iyo kulaylkiisa ayuu dareemaa taasina waxay sabab ugu noqotaa inuu ka murugoodo markiiba ilaahay uga toobad keeno laakiin dareenka noocaasi qofka hadduu ka dhinto oo inuu dembaabsan yahayba aanu dareensanayn waxay tahay sabab ugu noqotaa inuu ilaahay iloobo subxaana wa tacaala daarta aakhirana inuu mooganaado taasi waxay sabab ugu noqotaa khayr oo dhan inuu ka fogaado shar iyo xumaan oo dhanna in noloshiisa uu ka buuxiyo waxaa ka mid ah asbaabta khaflada itibaacu lhawa qofku inuu hawadiisa raaco hawada waxaa looga jeedaa waxaa qofka naftiisu ay doonayso un isagoon u kala eegin ilaahay ma ogol yahay mise ma ogola ma xalaalbaa mise waa xaaraan ma naar baa lagu gelayaa ma jannaa lagu helayaa ilaahay miyaa loogu dhowaanaya mise ilaahay subxaana wa tacaala waa lagaga fogaanaya waata keentay in ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan hawa raaca uga diga addoomihiisa isagoo ilaahay subxaana wa tacaala ambiyada ka bilaabay yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lard faxkum bayna annaasi bilxaq walaa tattabic ilhawa wa nabiy llaahi daawuud ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi waxaanu kaa dhignay dhulka mid maamula dadka xaq ugu garsooroo ku kala xukun hawadaadana ha raacin hadduu qofku hawadiisa iyo doonista naftiisa u raaco maxaa dhacaaya fayudilu fayudiluka can sabiili اllah hawadu waxay kaa luminaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wadadiisa ina aladiina yadiluuna can sabiili اllah lahum cadaabu shadiid ilaahay waddadiisa kuwa ka lumayna waxaa sugaaya cadaab daran oo aada iyo aada wuxu xanuujiya qofku hadduu noqdo mid doonista naftiisa u hoggaansan oo dhinacay u kaxayso un u raacaya naftu waxa ay faraysaa waxaan wanaagsanayn ina annafsa la amaaratun bisuu naftiisuna waxay ka mid noqonaysaa nafaha ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay inay yihiin kuwo in badan xumaanta fara cidda ay ku jiraan waxaa ka mid a asbaabta keena inuu qofku xaaladda noocaas ee khafladda la yidhaahdo galo shaqada adduunyo iyo orodka qofku u ordaayo risqiga raadintiisa haddaanu qofku is-ilaalin inta uu raadinaayo risqiga iyo adduunyada inta uu ka shaqaynaayo oo aanu mar walba dhex wadin xusuusnaanta ilaahay subxaana wa tacaala iyo xuska rabbigii xanuunka noocan ayaa ku dhacaya ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha qaarkood buu ku ammaanay fi lqur'aani alkariim fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smu waa masaajidada waa guryo ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay ilahay in lagu xuso waa guryo ilaahay ugu talagalay in lagu camiro cilmi iyo cibaado yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal rijaalu laa tulhiihim tijaaratu walaa baycu can dikri اllah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi masaajidada waxaa joogo ehelu a rag raggaasi ganacsi kama mashquuliyo iibna ma seejiyo ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa wa iqaami salaa wa itaa'i zakaa iyo salaada oogitaankeeda iyo sakada bixinteeda sababtu waa maxay aakhiray xusuusan yihiin yakhaafuuna yowma tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar maalin qalbiyadu ay isrogrogi doonaan indhuhuna ay gabadhaclayn doonaan oo qalbigu dadka cunaha u soo gaadhi doono baqa awgii baqa ay maalintaa ka baqanayaan baa sabab ugu noqday inaanay marnaba ilaahay subxaana wa tacaala ilaabin camalka adduunye ay hayaan ganacsiga iibka iyo iibsigu inaanu ka mashquulin dikriga ilaahay salaada soomka cibaadaadka noocyadooda faraha badan ee ilaahay subxana wa tacaala addoomaha u sharceeyey waxaan loo yaqaano khaflada asbaabteedu aada iyo aad bay u fara badan tahay kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah rukuunu ila dunya qofku adduunyada inuu iisho oo uu moodo inay tahay daartii loo abuuray iyo meesha uu ku waaraayo oo uu iska ilaabo qofku daarul aakhira arrinta noocaasiya qofka muslimka ahi haddaanu qalbigiisa ka daweyn maalinba iimaankiisa inbaa ka go-aysa xusuusnaanta ilaahay uu xusuusan yahay maalinba inbaa meesha ka baxaysa mooganaanta iyo ilowga ayaa ku fara badanaya arrimaha u daran ee sababa maradka iyo xanuunka la yidhaahda alkhafla waxaa ka mid a mukhaalatatu ahli lkhafla qofku inuu dhex galo dadka ilaahay ilowsan subxaana wa tacaala kuwa ka mashquulsan cibaadada kuwa aanay aakhira uguba jirinba jadwalka nolosha ee adduunye oo qura ka fikira waata keentay ilaahay subxaana wa tacaala inuu nebi maxamed la hadlu idhaahdo kuwaasi iska ilaali walaa tuic man akfalnaa qalbahu can dikrina watabaca hawaa wa kaana amruhu furutaa hala saaxiibin hana la rafiiqin hana dhegaysanin hana maqlin kuwa qalbigoodu ilaahay uu ilowsan yahay ee xaalat lkafla ku jira waayo adiguna waad la halaagsami doontaa haddii kuwaasi aada maqasho oo kuwa aada la saaxiibto saaxiibku saaxiibkiisa raad buu ku leeyahay walaa takunuu kaladiina nasuu llaha faansaahum anfusahum ulaaika hum lfaasiquun ha yeelanina sifada ay leeyihiin kuwa ilaahay ilaabay kuwa ka tegay wixii ilaahay u diray kuwa dayacay xuquuqdii ilaahay subxana wa tacaala kuwa ilaahayna subxaana wa tacaala cadaabka uu ku dhex dayn doono yowma alqiyaama ulaaika hum lfaasiquun kuwa haddaad la saaxiibtaan aada la mid noqotaan ood la sifo noqotaan waxaad dhici doontaa inaad yeelataan dhaqankooda oo kale oo xanuunkaa ku dhaca iyaga idinkuna idinkana u idinku dhaco o aad ka qaadaan waxaa ka mid a waxyaabaha keena mooganaanta qofku inuu farabadsado waxyaabaha mubaaxa ah ee markooda horeba aan xaaraan ahayn oo intuu uga baahnaa in ka fara badan uu ka isticmaalo waxyaabahaasi waxaa ka mid a hadalka qofku hadduu farabadsado hadalka hadalka aan dikri ilaahay ahayni waa cudur waa kuwii odhan jiray dadkii hore wanaagsanaa dikru llaahi dawaa wa dikru nnaasi daa ilaahay inaad hadal haysaa qalbigaaga daway u tahay makhluuqa inaad hadal haysaana qalbigaaga cudur iyo xanuun bay ku tahay hadduu qofku fara badsado hadalka hadduu badsado cuntada hadduu badsado qosolka hadduu badsado hurdada waxyaabaha mubaaxa ah ee aan markooda horeba xaaraan ahayn intuu uga baahnaa in ka fara badan hadduu ka isticmaalo qalbigiisay culays saarayaan qalbigiisay ilow sabab ugu noqonayaan waa kan yidhi bishir bnu xaarif raximahu llahu tacaala inaani yuqasiyaani اlqalb laba qalbiga ayay qalajiyaan wa karat اlakli wa karat اlkalaam waa qofka hadalkiisa oo farabata iyo cuntadiisa oo farabadata labaduba qalbiga culays bay saarayaan inuu qalalay sabab ugu noqonayaan ilaahayna subxaana wa tacala waa ilowsiinayaan waata keentay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam inuu dhaleeceeyo cuntada oo la badsado oo caloosha mar walba la buuxiyo la camiro oo xataa aan meel looga tegin neefsiga wuxu uhi nebigeenu calayhi salaatu wasalaam maa mala'a bnu aadam wicaa'an shara min baطnihi in aadan ma buuxiyo weel ka shar badan calooshiisa calooshaadoo aada buuxisaa inay tahay weelka ugu sharka badan ee aada buuxisuu nebigu calayh isalaatu wasalaam sheegaya waa maxay sharka arrintaasi ay soo jiidaysaa caloosha haddii aada buuxiso caajis iyo wahsi baa kugu dhacaaya waxaad ka wahsanaysaa wixii ku anfaci lahaa qabashadiisa hurdo fara badan baa ku qabanaysa in badan haddaad seexatana khayr fara badan ayaa ku seegaaya caloosha haddaad mar walba buuxiso aada camirto shahwadaada iyo dareenkaaga ayaa badanaya taasina waxay sabab u noqon kartaa wax ilaahay uu kaa xaaraantimeeyo o uu kaa mamnuucay inaad ku dhacdo sida macaasida iyo kabaa'irta iyo fawaaxishta waaweyn xagga hadalka nebigeenu calayhi salaatu wasalaam aad buu uga digay qofku hadalka inuu farabadiyo fii hayri dikri اllahi subxaana wa tacaala man kaana yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir falyaqul khayra aw liyasmut qofka rumaysan ilaahay iyo aakhiro khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso waayo qofka hadduu hadalkiisu farabato dhacdhaciisa iyo khaladkiisa ayaa badanaya xubinta inta ugu badan bani aadam uu dhaqdhaqaajiyaa waa carabka haddii khayr waxaan ahay inuu ku dhaqdhaqaajiyo waxaa fara badanaya sharkiisa waa ka nebigeennu calayhi salaatu wasalaam sheegay waxa ugu badane dadku ay naarta ku gelayaan inuu yahay waxay carabkooda ku goosteen iyo waxay cawradooda ay ku sameeyeen waxyaabaha mubaaxaadka ah qofku waa inaanu badsan iqtisaad waa inuu sameeyo inta uu uga baahan yahay waa inuu ka qaato naftiisu hurdo markay u baahato waa inuu seexiyo laakiin hurdo aanay u baahnayn ama intii ay u baahnayd ka fara badan nafta waa inuu ka ilaaliyo looma abuurin qofka bani aadamkaa hurdo iyo raaxo waxaa loo abuuray inuu dadaalo oo adduunyadan maalmaha koobana uu joogo uu ka sahay qaato berri baa ilaahay la horgeynayaa subxaana wa tacaala xaalado adagina way sugayaan qof kasta oo bani aadamah cuntada saasoo kale intuu uga baahayaa ka isticmaalo laakiin yaanu isku farabadinin qofku hadalka laftiisa inta uu isleeya waxtar bay kuu leedahay ha kaga gaabsado inta kale ha iska ilaaliyo falyaqul khayran aw liyasmut xataa hadalka aan shar ahayn qofku waa inuu iska ilaaliyo waayo shar buu marka dambe ula gelaya ama hadal khayra uu odhan lahaa ayuu meesha ka buuxinaya waxyaabaha dadku ay mooganaadaan ay ahayd inay xusuusnaadaan oo maanka ay ku hayaan waxaa ka mida algaflaةu can tacalumi diin اllahi tabaaraka watacaala qofku inuu mooganaado oo uu iska ilaabo onu dareensanaynba inay waajib ku tahay barashada diinta ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay diintiisa in la bartaa waa faral saaran qof kastoo muslima طalb اlcilmi fariidaة calى kuli muslim cilmigaa barashadiisa in laga jeestaana waa mid ilaahay addoonka uu kaga jeesanaayo ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi waman acrada can dikrii faina lahu maciishaةa danka wanaxshuruhu ywma اlqiyaamati acmى qaala rabbi lima xashartanii acmى waqad kuntu basiira qaala kadalika atatka aayaatuna fanasiitaha fakadalika اlyowma tunsa ilaahay wuxuu tilmaamay kuwa ka jeesta ilaahay diintiisa qodobka koowaade laga jeesanayaana waa barashada iyo rumaynta nolol adag baanu ku sallinayna buuri rabbi subxaana wa tacaala maalinta qiyaamana waxaa la keenayaa isagoo indhala markuu idhaahdo soonigii indhaqabay adduunyada markaan joogay waxaa loogu jawaabayaa indhahaagu waxay arki waayeen ilaahay subxaana wa tacaala diintiisii iyo xaqii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo gaadhsiiyey taasaa indhala-aan sababku ugu noqotay fi laakhira saasaad u indhala-aanaysaa ilaahay diintiisii baad ka tagtay xaaladaas ayaa adigana lagaaga tegaya khafladda noocaasi waa mid ay ku jiraan maanta in fara badanoo muslimiinta ka midi ilaahay kitaabkiisii ma bartaan aqoonna uma laha xadiidkii nebiga ma bartaan umana soo jeedaan inay bartaan bal waa mucriduun waa ka sii jeedaan mooganaanta noocaasi waa mid halisa halisnimadeedana in fara badanoo dadka ka midi maanta aanay dareensanayn waxaa ka mida khaflada alghaflatu can kitaab illah waxaa laga yaabaa qofku inuu bartay qur'aankii laakiin haddana moogani uu kaga jiro kitaabkii ilaahay ma akhriyo oo wuxuu moogani kaga jira akhrintiisii kitaabkii ilaahay kuma camal falo oo kitaabkii ilaahay uu khilaafayaa subax iyo galab hadh iyo habeen oo si ulakaca u baalmaraya khafladda noocyada u daran ayaa taasi ay ka mid tahay waxaa khafladda ka mida alghaflatu can dikri illaah inaanu qofku ilaahay xusin ama laga yaabo xuskiisu inuu aada u yar yahay oo u kaga soo gaabto intaa masaajidka uu joogo salaadda intaa uu tukanayo iyo inta yaro salaadda ka dambaysa uu tasbiixsanaayo mar kaleba inaanu ilaahay soo hadal qaadin subxaana wa tacaala subixii ilaahay ma xuso oo galabtii ilaahay ma xuso oo markuu seexanayo ilaahay ma xuso oo markuu soo tooso ilaahay ma xuso oo markuu cunayo markuu cabayo ilaahay subxaana wa tacaala ma xuso oo markuu gashanayo ilaahay ma xuso guriga markuu gelayo ilaahay ma soo hadal qaado markuu ka baxayo hadalkeeda daa xaalad khaflad ayuu ku jiraa waxay khilaafsan tahay hadyigii nabigeenna calayh isalaatu wasalaam qaalat caaisha radia allahu canha kaana الnabiyu salى اllahu alayh wasalam yadkuru اllaha calaa kuli axyaani rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid ilaahay xusa xaaladihiis oo dhan ma jirin xaaladaanu ilaahay xusin addoommaha ilaahay u ammaanay sifadoodu waa taa aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim waa kuwa ilaahay xusaaya iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyagoo dhinaca u jiifa dikru llahi laa yufaariquhum fii jamiici axwaalihim ilaahay xuskiisu kama faaruqo xuska ilaahay kama manaadaan xaaladahooda oo dhan fii jamiici alxaalaat waxaa ka mida sidaas oo kale alghafla almadmuuma qofku inuu mooganaado addacwa ila اllahi tabaaraka wa tacaala oo dadka wanaagga fari maayo xumaantana ka reebi maayo waxaad moodaa in naftiisa oo qura loo diray maba oga inay mas-uuliyadi ka saaran tahay dadkan uu la joogo kuwa u dhow iyo kuwa ka fogba ay waajib ku tahay inuu wixii wanaagu garanayo uu faro wixii xumaana ee uu og yahayna ee ilaahay subxaana wa tacaala diintiisu inay diidda uu ka warhayana inuu dadkaasi ka reebo jadwalkaba uguma jirto qorshahana kuma aanu darsan waxaa loo yaqaano khafladda waxyaaba fara badan baa dawo ka ah waxaana dawadeedu ay ku soo ururaysaa inuu marka hore qofku qalbigiisa uu nooleeyo oo wax allaalo waxa qalbigu uu ku noolaado ku hagaago ee hore aynu usoo sheegnay qofka muslimkaah inuu ku dadaalo waxaa khafladda dawo kaa qofku geerida inuu xusuusto xabaalaha inuu tago oo dul istaago oo dadkii shalay adduunyada dusheeda joogay iyada ku fooganaa maanta halka ay ku jiraan inuu ka soo war helo waxaa sidaas oo kale dawo ka ah inuu daarulaakhira uu xusuusto oo jannada indhihiisa uu hor keeno oo naarta uu xusuusto naftiisa mar walba uu sheego dadka ahlu naarka ay xaaladaha adaga ay ku jiraan ee ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga warramay fii kitaabihi waxaa ka mida waxyaabaha qofka khaflada dawo uga noqon kara inuu farabadiyo akhrinta kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka ilaahay wuu ku toosinaya wuu ku baraarujinayaa waxaad ilowday buu ku xusuusinayaa haddaad akhrido adoo macnihiisa u fiirsanaya ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa xanuunkaasi inuu inaga ilaaliyo asbaabtiisana inuu inaga fogeeyo ka hortagiisana ilahay inuu ina waafajiyo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed
ayoha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaanoo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد